ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa maanta xafiiskiisa addis ababa kula kulmay mustafa cagjar madaxweynaha gobolka soomaalida iyo axmed shide guddoomiyaha xisbiga talada haya oo maalmahan khilaaf siyaasadeed uu u dhexeeyey oo ku salaysan dib u habeynta lagu sameynayo xisbiga haya talada maamulka gobolka soomaalida maxamed cabdi xasan sandheere ayaa kulankaasi iyo wixii ka soo baxay ka waraystay cadaani hirmooge afhayeenka jabhadda onlf oo ku sugan addis ababa bismillahi raxmaan raxiim si guul ah oo fiican buu kusoo dhammaaday isaafgarad buu kusoo dhammaaday natiijo fiican ba ka soo baxday aad iyo aad in la wada shaqeeyo in midnimo lagu wada shaqeeyo soomaalida dhulkeedii midnimo lagu wada dhiso layswada kaashado midnimada dadka soomaalida la ilaaliyo wax badan oo oo wada shaqayna baa yaa yay isku soo afgarteen waan gartay laakiin qodobadii laysku hayey ma ma la gudaha ma loo galayo ma sidii loo furdaamin lahaa ma laga hadlay mise waa uun soomaaliya idinku cidna xalistay ahayd arrinta
maya waa laga wada hadlay waa laga wada hadlay waana laiska afgartay waan gartay marka maxaad filaysaa markay noqdaan in ay labada hogaamiye samayn doonaan in ay wada shaqaynayaan baan fiyaa iga muuqatay labadooda waan ismaqallay waxaa iga muuqatay inay ka gudbeen wixii laysku afgaran lahaa wax caqabad hadday jirta in laga gudbay inuu ka muuqdo hami iyo niyad wada shaqayn ah oo caqabadii in laga gudbay ah oo laga wada shaqayn doono kolkii horeba idaacadaha iyo dirabxugma iyo muxuu ahaa social mediaha iyo fadhi kudarada aad iyo aad usii buunbuuninaye mas-uuliyiinta marra meel adag marka intaan ka warhayay waxaanu ku haynay muxuu ahaa ilgaa marka annagana lama adkayna xalismaysana way noo muuqatay ra'yiga annagana saasuu ahaa dad kalun baa ku dardarayay waan gartay laakiin arrinta ugu weyn waxay ahayd xisbiga iyo dib u qaabeyntiisa ama dib u habeyntiisa waxaan ognahay in aragtida madaxweynaha iyo dadka qaarkood inay tahay in xubnaha kaga jira nidaamkii hore ee madaxweyne cabdi maxamed cumar in laga fogeeyo kuwaasoo loo arkayo inay leeyihiin in dhibaatana u geysteen shacabka marka micnaheeduma waxa weeyaan kuwaasi kama mid noqon doonaan xisbiga cusub taa ma odhan karay laakiin khilaafaadyadii habka dibudhiska xisbiga dibudhiska muxuu ahay maamulka soomaalida iyo wadajirkooda arrimaha nabadgelyada qodobo suuragalta lagu kala duwanaa si guud si guud ahaaneed hadda waxaa muuqataa in layska afgartay inay hadda dee dareenka iga muuqda laba mas-uuliinaan wax caqabada jirin buu u ekaa laakiin waxa ugu fududa iminka ay dadku arki karaan waa dhibaatada iminka soo shaacbaxday taasoo keentay inay labadooduba u socdaalaan addis ababa haddii sida aad sheegaysid laga bogsooday wixii hore maxay awood ugu heli waayeen in labadoodu ay ku xaliyaan dhibaatadooda iyagoo jooga jigjiga
jigjigayaasaba way ku xallin karaan
laakiin ra-iisul wasaarihii dalkaa dhex fadhiyey ra-iisulwasaaraha dalka uu dhex fadhiyey annaguna door fiican baan ka qaadanay waxgaradka soomaalida door fiican buu ka qaatay iyaguna dad maskax furan bay ahaayeen marka maxaad hadda filaysaa mustaqbalka tan oo kale ma la arki doonaa mar dambe inaan iskaga filaanaan rajaynaya mustaqbalka waxaan rajaynayaa horukac soomaaliya oo bisayl xagga siyaasiga iyo xagga wadaninimada iyo danta ummadda iyo muxuu ahaayey horukac inuu ka muuqdo muxuu ahay hawsha soomaalida si shacbi ah iyo si siyaasiyiin ah iyo si maamulaba inay horukac iyo isku duubni iyo bisayl iyo isku dhaf iyo isfahmid inay dadka soomaalida inaanu karti u leenahaan qabnaa ummadaha kale kama hooseyno annagaa ka midaysan ummadaha kale dhulkanagaa ka midaysan dhaqankanagaa ka midaysan horukaca dadka soomaalida arrintaa ku xidhan shacbiga soomaalidana wuu dareemay wuu dareemay marka inay midho fiican yeelanaysaan qabnaa hadda kadib kartibaan u yeelanayn dhibaatooyinkanaga aanu xallisano
kaasi waa afhayeenka jabhadda onlf cadaani hermooge oo ku sugan magaalada addis ababa waxa uu qadka taleefonka ugu warramayay maxamed cabdi xasan sandheere